madaxweynaha maamulka koonfur galbeed soomaaliya cabdicasiis xasan maxamed laftigareen ayaa magaalada baydhabo ee xarunta gobolka baay ka daafuray shirka shanaad ee golaha maamulka horumarinta kalluumaysiga shirka oo ay kasoo qayb galeen wasaaradaha kalluumaysiga heer federaal iyo heer maamul goboleed agaasimayaal guud iyo marti sharaf kale ayaa inta uu socdo waxaa looga hadli doonaa xoojinta wada shaqaynta wasaaradaha kalluumaysiga gulihii la gaaray caqabadaha jira iyo sidoo kale mustaqbalka waxyaabaha la hiigsanayo ugu horeyn waxaa shirka ka hadlay wasiirka wasaaradda kalluumaysiga koonfur galbeed isaga oo martida ku soo dhoweeyey magaalada baydhabo shirka aan maanta u joognaa waa shirkii golaha horumarinta kalluumaysiga qaranka ee oo ay ku midaysan yihiin wasiirka dowladda federaalka iyo wasiirada dowladaha xubnaha ka dowladda federaalka shirkaas oo kii shanaad ee la qabta ah dhammaan dowladaha ee kalena lagu soo qabtay ee federaalka xubnaha ka ah ugu dambeyn madaxweynaha koonfur galbeed soomaaliya cabdicasiis xasan maxamed laftigar ayaa si rasmi ah u daafuray shirka haddii khayraadka ay leedahay ummadda soomaaliyeed ay leeyihiin waa mid beri iyo badba ku jiro runtii khayraadka baddaana tiro badan dadka say u malaynayaan oo ay beriga ugu mashquuleen in badda loogu mashquulo waayo khayraadka muhiimaddiisa iyo noloshiisa iyo kobcinta dhaqaalahaba leh waa khayraadka badda ku jiro mid kalluumaysi ah mid batrool ah mid macdan ah mid biyaha naftirkiisa ah iyuu kala yahay oo adduunyada ay ka faa'iidaysanaysa innagu waxaan u baahan nahay dadka soomaaliyeed in lagu tababaro dad aqoon-yahano ah oo yaqaano dhaqaalaha buluugga ah iyo sidii loo horumarin lahaa khayraadka badda in ay wasaaraddu u istaagto oy abo dadka xeebaha deganna waxaa ka batay dadkii kale oo kalluumaysigii ma la dhiirigelinayn heer waxaa la gaarsiiyey la yidhaaho magaalada caasimadda ah isbuuci laba marbesa kawaanka xoolaha la furo oo kawaan kalluun la furo oo la yidhaaho dadka waa shay macaane cuna malayga la yidhaaho loo heeso kalluunkana la baro sidii loo kalluumaysan lahaa taas waxay ahayd ka faa'iidaysigii ugu horreeya oo laga faa'iidaystay laakiin hadda horumarka la gaaray iyo badda khayraadka ku jiro iyo ka faa'iidaysigiisa wuxuu u baahan yahay wasaaradda kalluumaysiga inay u istaagto dadka soomaaliyeedna wacyigeliso badda soomaaliyeedna mas-uuliyad ayaday ka saaran tahay ilaaliso wixii sharci darro ah oo kalluumaysi ah lagu sameynayo marka aada iyo aad baan ugu faraxsanahay shaqadan qiimaha badan oo uu wasiirka wado meel walba oo la tego waxa ilaahay uuna siiyey oo nala weydiinayo yay ka mid tahay baddaan iyo xeebtaan dheer oo ay soomaaliya haysato iyo sidii looga faa'iidaysan lahaa